haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka maraykanka iyo dalalka khaliijka iyo saameynta dagaalka ukrain uu ku yeeshay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystaga kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka maraykanka iyo dalalka khaliijka iyo saamaynta uu dagaalka ukrain uu ku yeeshay dalalka khaliijka oo xulufo dhowl ah maraykanka ayaa waxaa jira isbeddel la dareemi karo oo ku yimid xidhiirkii u dhexeeyey maraykanka iyo khaliijka kaas oo uu dhaliyey dagaalka ukrain ee ay qaaday dowladda ruushka sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan dalka kenya marka la eego xidhiirka waddamada khaliijka iyo maraykanka intan dambe waxaad moodaa xidhiirkaas inuu ka muuqday surucyo imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay ukraine oo banaanka soo dhigtay in wadamadii khaliijka ee dee muddada dheer ku jiray edega maraykanku ay ka gaabsadeenba inay muujiyaan mowqifkooda ama ay dee cambaareeyaanba maxay tahay duulaanka ruushka run ahaantii wadamada khaliijku way garowsan yihiin inaanay maraykanka ka maarmin balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay maraykanka kula gorgortami karaan sababta oo ah dee iminka waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isku muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan waxaa kale oo khaliijku ay maxay dareemayaan mar kasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga maraykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga maraykanka uu xukunka yimaado nugeyl bay dareemaan waxaa kaloo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca iran maraykanka laftiisuna waxaa la odhan karaa sidii hore isaga laftiisu uguma tiirsana tamarta wadamada khaliijka waxayna wataan maxay tay qorshayaal muddada dheer ah oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay haytay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyaga oo raadiya maxay tay meelo kale imikana dee waxaaba muuqata inay eeraan lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tay soo dhaweynayaan oo heshiiskii di hore dib loogu noqonayo taa waxaa sii dheer in istaraatiijiyadda maraykanku iminka ay u shiraaqanayso dhinaca iyo eshiya si uu maraykanku u wajaho maxay haytay baarqabka shiinaha oo ah dee iminka quwa dhaqaale iyo mid milatary oo maxay haytay qaangaadhay marka hale waxaa laga yaabaa inuu xaggaa maxay haytay iminka uu istaraatiijiyadiisii xoogga saaro maxay tahay faragelintii wadamadan bariga dhexe iyo maxay haytay khaliijkana siyaasadii ku lug lahaana colaadihiina uu yareeyo sidaa darteed inkasta oo maxay tahay saluuga wadamada khaliijku uu muuqdo ama uu soo maxay ifbaxayba intay colaadani socotay haddana waxaan u malaynayaa in aanay maxay haytay aanay weli dhiman hilbiqaybsigii labada dhinac oo laga yaabo mar kastaba maxay haytay in ay maxay tay arrimahoodu ay dib usoo noqdaan ama xidhiirkii labada dhinacba lasii xoojiyo marka waxaan u malaynayaa gorgortan unbay arrintani maxay tay u muuqataa labada dal ee sacuudiga iyo imaaraadka ayaa ah labada dal ee ugu saamaynta badan khaliijka laakiin waxaa muuqataa in dagaalka ukrain iyo arrimo kaleba ay sababeen inuu hoos udhac ku yimaado xidhiirkii adkaa ee ay la lahaayeen dowladda maraykanka sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ku takhasustay diblomaasiyadda iyo xidhiirka caalamiga ah kuna sugan dalka norway waxaanu soonahay dagaalka ukrain iyo ruushku waxa uu abuuray weji cusub oo siyaasadeed markaanu ka hadlayno arrimaha bariga dhexe khaasatan wadamada carabta ee hodanka saliidda ku ah weliba wadamada imaaraadka iyo sacuudiga oo ahaa wadamada ugu siyaasadow dalka maraykanka qarniyadii tegay oo dhan waxaanu aragnaa in maamulka john biden iyo maamulada labada dal ay sii kala fogaanayeen muddooyinkii u dambeeyey taasi oo uu ka yimiday ismaandhaafkooda siyaasadeedii dagaalka yemen qaabkii loo wajahi lahaa iyo weerarada xuutiyiintu ay ku soo qaadaan wadamada imaaraadka iyo sacuudiga iyo weliba heshiiskii nukliyeerka ee dalka iiraan qaabka maraykanku ay u geliyeen oo ay qoonsadeen labadaasi dali waxyaalahaasoo dhani waxa ay abuureen ka fogaansho ay siyaasad ahaan ka fogaanayaan nidaamka cusub ee dalka maraykanka oo ay siyaasad ahaan u arki waayeen mid ay ku qancaan iyaga oo arkaya maanta in ay jirto xiisad kale oo taagan oo ay kaga faa'iidaysan karaan oo ay maraykanka ku cadaadin karaan waxaa timiday iyaguna markaa inay kasoo hor jeestaan dalabaadkii maraykanka iyo weliba waddamada reer galbeedkao dhammi ay kaga soo hor jeesanayeen in lagu taageero loogana soo horjeesto ruushku qaabkii uu u galay dalka ukraine ama uu weerarka ugu qaaday iyo in la cambaareeyo dalka rushiya dhinacna looga soo wada jeesto dhinacayay isaga weeciyeen waxayna yidhaahdeen annagu waxaanu ka doorbidaynaa in aanu dhexdhexaadnimo muujinno isku dayno maraykanka iyo inaan rushiya iyo ukraine dib u heshiisiin iyo isku soo dhowaasho iyo xabad joojinba dhex dhigno waxyaalahaasoo dhani waxay keeneen inay muuqato markaa in siyaasaddii maraykanka iyo labadaa dali ay aad u kala fogaatay muddada uu dagaalkani socdo sacuudigu waxa u arkaa in ruushku uu yahay dalka ugu awoodda badan ee ay ka wada xubinta yihiin opec dhinacna ay uga soo jeesan karaan siyaasadda adduunyada iyaga oo ku maamulaya soo saarka saliidda dhinaca kale imaaraadku waxa uu heshiisyo hub ah iyo kuwo ganacsiba la yeeshay dalka ruushka muddadii dambe xiriirkooduna aad u wanaagsanaaday taasu waxa ay muujisay markaa siyaasaddii xidhnayd ee maraykanka iyo sacuudiga iyo imaaraadka ahayd in uu ku yimaado daldaloolo laga faa'iidaysan karo oo siyaasadda cusub ee dunida maanta ama dalalka cusub ee awoodda leh sida ruushka china iyo waddamada la midka ahi ay fursad ka heli karaan ay soo galaan oo xidhiirkooda ay ku wanaajistaan kagana mid noqon karaan quwadaha middle eastiga weliba waddamada saliidda leh ee carabta ay gacansaar fiican kula yeelan karayaan dalka qatar oo ka mida dalalka hodanka ah ee khaliijka horena isugu dhaceen imaaraadka iyo sacuudiga ayaa u muuqda mid ka faa'iidaystay xidhiirka aan adkayn ee u dhexeeya maraykanka iyo imaaraadka iyo sacuudiga sida uu sharaxayo cabdiqaani ismaaciil food cadde oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka jarmalka sacuudiga iyo imaaraadka oo isku dhinac ah waxaa lagu tilmaami jiray xidhiidhada ugu fiican ee maraykanku la leeyahay bariga dhexe laakiin sanadadii u dambeeyey waxaad moodaysay in mugdi fara badan kusoo daahmayey laga soo bilaabo dhammaantii xukunkii trump waktigii ay dhacday cunaqabatayntii wadamada khaliijku kusoo rogeen dalka qatar taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada sacuudi arabiya iyo imaaraadku in ay maraykanku ku raaci doonaan cunaqabataynta waxase arrintu ay maxaayada dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka trump maxaada u dhammaaday uu john biden yimi dhammaan arrimuhu sidii horeba way kasii dareen marka lagu daro maxay ahaydeen maxamed bin salmaan oo ah dhexalsugaha sacuudi arabiya aabihii u magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhexalsuganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxaa kaloo arrintaa uga sii daray markii madaxweyne john biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka qatar dalka qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaara leh oo maqaam gaara leh oo ka duwan maxay ahaydeen dalalka kale khaliijka arrintaasi waxay keentay oo welwel badan iyo mugdi badan gelisay xidhiirka ka dhexeeya dalalka imaaraadka iyo sacuudiga iyo xukuumadda washington dabcan haddii sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan waxay dabka kusii shidi doontaa sixirbararka adduunyada ee saliidda suuqyada kala iibsiga saliidda waxaanay noqon doontaa sixirbararkii adduunyada ugu daraaba dunida maxaada saamayn doonaa gaar ahaan qaaradda yurub iyo africa iyo asia inteeda kaleba marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay imaaraadka iyo sacuudi arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso
intaasina dhegeystayaal waxa ay noogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo